ka badan boqol haween oo isugu jira heer gobol degmo iyo xaafad ayaa la filayaa in ay ka qayb qaataan maalinta loo asteeyay haweenka adduunka oo ay qayb ka yihiin ururka haweenka gobolka shabeellaha dhexe faadumo naaji cabdi oo ah xogayaha ururka haweenka gobolka shabeellaha dhexe ayaa faahfaahisay qorshahooda ku aadan xafladda sideeda maarsi ee nagu soo aadan annaga haddii aan nahay haweenka gobolka shabeellaha dhexe iyo haweenka degmada waxaa anaga noogu qorshaysan inaan qabano ota maarso waa maalinta haweenka adduunka ee haweenweynaha adduunka inaan ka qayb qaadano oo kaalin mugland aan ka qayb qaadanona diyaar ayaan u nahay haddii haweenka aan nahay annaga haweenka gobolka iyo degmadaba annagaa lacagta iska aruurinayno isasasaarayno aan qabsanayno xafladeena haddii ilaahay awooda ona siiyo halkudhig waxaan u dhignay in aan wacyigelin buuxda aan sameyno ee aan ka sheekeyno cudurkan coronavirus inuu ilaahay naga dulqaado oo ummadda muslimiinta uu ilaahay u gargaaro alxamdulilah hadduu ilaahay kuu roon yahay waxaan rabnaa inaan soo gadno maaskii afka lagu xirin lahaa iyo galofiskii gacmaha la gashan lahaa iyo farxalkii woosh ka ahay ayaan rabnaa inaan sameyno oon dadkana aan kala fogeyno waxaan u wacyigelinaynaa gobolka shabeellaha dhexe iyo degmadiisa johor iyo afarta waaxood iyo tuulooyinka ku hareysan johor iyo nawaaxigiisa waxaan rabnaa in laga soo deeyo meediya haddii ilaahay idmo oo codkeena meel dheer uu gaaro haweenkan oo aan qaadan wax mushaara ayaa ka shaqeeya nadaafada meelaha faras magaalaha sidii ay dib ugu soo celin lahaayeen bilic soo celinta nadaafada gobolka shabeellaha dhexe inkastoo aysan jirin hay-ad ka taageerta haweenka howlahooda gaarka ah haddana waxa ay sheegtay faadumo in ay iska qaadi doonaan qaaraan ay iskood u dhiibayaan maadaama la filayo inay guul ku soo dhammaato maalinta haweenka ee sideedda maarso waa sax cuduraa jiro ilaahaysa hanaga qabto waxaan sameynaynaa wacyigelin waxaan baabuur ayaa waxaan ku xilaynaa microfoon oo lagu wacyigelinayo inuu jiro cudurkaas halista ah ilaahay hanaga rajiimo in la kala fogaado in la farxashto waxaa kasoo qayb galaaya haween aad u tiro badan haweenkii wacyigelinaan u sameynaynaa haweenkiina waxay dib ula laabanayaan caruurtoodii iyo guryahoodii iyo dariskii ay kasoo wada tageen ayay u sheegayaan in la kala fogaado in goobaha oo meelaha buuxbuuxa ama aroosada iyo meelaha duclooyinka iyo xafladooyinko kale in xoogaa hadday jirta xataa la kala fogaado amba aan la sameynin hadday suurtagal noqoto hadday suurtagal noqotona in la kala fogaado maaska la xirto oo gacmahana si fiican loo dhaqdo ilaa iyo laba mitir oo kale ayaa la kala fogaanayaa afkiina wuu xiran yahay gacmihiina wuu xiran yahay marka haddii ilaahay yiraahdo wacyigelinaan la sameynaa in lasu soo dhawaanin oo xoogaa la kala fogaado marka sidaasaan rabnaa inaan ku samaysano xafladeenna sideedda maarso wuxuuna halkudhigu noqon doonaa sida ay sheegtay wacyigelinta covid sagaal iyo toban oo faraba-an ku haya dunida islamarkaana qayb uu ka yahay gobolka shabeellaha dhexe iyo degmooyinkiisa taas oo ay ku guda jiraan qabanqaabada xafladda maalinta sideedda maarso oo maalmo yar ay ka dhiman tahay